vo waa mahadsan tahay arrinkaas isagaa taliya nabad sugidda qaranka iyo taliya booliiska gobolka banaadir iyo taliya asluubta iyo taliya ku-xigeenada iyo kulli waan wada fadhinay sababtaasna waa dareemi kartiin xaaladda amni iyo iyadoo sida caadiga aba wadamada nabaddaa hataa ay marwalba ay ka jiraan qof walba oo oo muwaadin ah inuu leeyahay kaar oo shaksi uu leeyahay oo aqoonsigiisa shaksiyado ah taas ayaa waxay keenta maadaama aan wadada caddeed aan rabna inaan cagta saarno oo dowladnimada aan rabno inaan usii dhaweyno sistem kastoo dowladeed ayaan rabna inaan dib usoo celino soo noolaantiisana mar walba loogama maarmo in la iska kaashado taas ayaa waxay keentay hay-adaha amniga iyo annaga inaan iska kaashano taas ayaa sabab u ah marka haddana maanta inaan wada fadhiisano shir jaraa'id aan wada qabanno waa adkaynta qaadashada aqoonsiga kaarkan aad ku celcelisay tan iyo markaad xilka qabatay sanadkii hore dhamaadkiisa muna guddoomiye muxuu ka bedelan yahay aqoonsiyada dowladda bahse gaar ahaan basaboor baa la qaataa i d basbor baa jira kaarkan muxuu ahmiyad gaara siinaa qofka muwaadinka basaboorka saad la socotaba idi maaha basaboorku waa shay oo qofka bani aadamka dibadaha aadayo dadkuna kuma wada qasban inay basaboor qaataan laakiin aydiga dadku waa ku wada qasbayn inay qaataan aydiga aad sheegaysa marka kaas basaboorka ula socda haddaadan basaboor qaadan macnahaas aydi mahaysad kan laakiin basaboor ku muxir basaboor qaado ama ha qaadan inaad aydiga qaadato waa aqoonsiga shaksiyadeed ee qofka bini aadamka ee muwaadinka ee soomaaliga ou leeya taas waaye marwalbana waxaa samay jira weligeed dowladda hoose haddana dowladda hoose unbaa samaynayso wax dusha uga yimida maahan wax docda ka soo gala maaha arrinka marka waxawaay taasay ku kala duwan yihin basaboorka iyo idhiga basaboorka la socda iyo kan
waxaa la isweydiin karayo waa amniga yaa hubinaya qofka qaadanaya i d-gan cidda uu yahay ma qof nadiifba ama qof dembilaba hay-adaha amniga gaar ahaan meelaha lagu qaato waxaa inta badan xog badan ma jirtaa la yihahda guddoomiya tusaale ahaan c i d da iyo xarunta gobolka hadda ku beesan
runtii qofka qaadanayo qofka qaadanayo in la hubiyo inuu muwaadin soomaaliyeed yahay ayaa horta shardi u ah muwaadinimadiisana waxaa sugaayo waa dadka la degan annagoo ajaanib ma siinayno muwaadinkan soomaaliyeed wuu dhimo karayaa hadduu dhinto qofkaani nuuceeda uu ahaa iyo magaciisa iyo meeshuu deganaa iyo ciddii dhashay maxaa lagu ogaanayaa haddii uusan wadan wax aqoonsi ah aqoonsigaasi jeefkiisaa laga soo saaraa qofka dhow waa la ogaanayaa marka cid kastoo muwaadinay dan u tahay idikaarka inuu qaato kaarkaas arrinta amniga amniguna waxay fududaynaysaa maadaama shalay dadku jid qof walba latusaa idikaarkana la yidhaahda cid kasta dowlad uma shaqayso cid kasta haddii idikaar dowladeed laga xala wadada ka noqo laakiin qaanto wax la wada yaqaano cid walba ay heli karto marka qofka uu qaato xataa qofka socodkiisa u sahlanaanayo iyo meelmarkiisa marka arrimankaasi dadkana danaa ugu jirto hay-adaha amnigana danaa ugu jirto ummaddana danaa ugu jirto
haddaan su-aashayda si kaloo dhigo in laysku ekaysiiyo qof caadiyahoo dembile ahan way sahlan tahay al-shabaabna way sameeyaan cidda qaadanaysa kaarkan adiga iyo anigaba ah yaa hubina inuu dembile ahayn al-shabaab ahayn ousan amni khatar ku hayn soo cid walba inay qaato ma sahlan saan la soconaba qof kasta oo qaangaar ah kaarka xaqu u leeyahay amaa hubintiisu hay-adaha ayaa ku shaqaalay oo amniga ayagaasaana looga fadhiyaa qaabka ay rabaan inay u hubiyaan laakiin qofka muwaadinka ah wejiguuga ma qoro waxa uu yahay maadaama aysan wejiguuga qoranin inuu qaato qof kastoo soomaaliya xaqu u leeyahay laakiin qofkan qaata dembila miya mase dembila maaha hay-adaha amnigaa shaqa kul hay-adaha amnigana goobaha lagu bixinayo ayay joogi doonaan haddii ilaahiraad
waad ku celcelisay qofkan qaadan maxay ka dhigantaha macnaheedu qofkan qaadan macnaheeda baadiyaa ka maqan marka baadidiisa raadsadaan leeyahay